shirkan oo looga hadlayay colaadaha ka socda qaybo badan oo kamid a dalka ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma iyadoona la yeelatay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed waxaana diiradda lagu saarayay kahortaga colaadaha sokeeye iyo markaasi haatan dalka intooda badan ku faafay gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed maxamuud macalin cabdulle ayaa odayaasha dhaqanka ah waxa uu kusoo dhaweeyey xarunta sudma waxa uuna gudoomiyuhu sheegay inuu hore kula soo kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada haatan odayaasha dhaqanka oo kulankan la yeelanayo isagoo sheegay in xaalad dalku tahay mid khatar ah xaaladda dalka soomaaliya waa la hadlay siyaasi waa la hadlay culimo waxaa ii dhimay waxaa ii dhinay duubabka u malayn maayo duubabkii soomaaliya maanta wax loo sheegi lahay inay qofu ka maqan tahay aada iyo aadan ugu faraxsanahay waana idinsoo gaarsiiyey allaahuma fashhad inaan idinsoo gaarsiiyey inay xaaladda soomaaliya khatar ay ku jirto jiritaanka soomaaliyeed ayaa khatar ku jiro adduunyadii waa isbedeshay cimiladii waa isbedeshay abaartii la arki jiray inay toban sano gaarto waa soo jarantay shan sano laba sano hadda maanta hal sano ay dhex maraysaa hal sano gudaheed inay abaarba aanuna jirto fatahaadna dhacdaa suurtagala ummadda soomaaliyeed waxaan maalinta maraynaa dadka aada madaxda u heedeen afar milyan dad ku dhow oo ka mid ah inay yihiin dad barakacayaala oo magaalooyinka kismaayaa tegaysaa waxaa daadsan magaalada kismaayo iyo dadka barakacayaasha dadka barakacayaasha badan magaalada muqdisho waad ogtihiinoo hadda halkan haddaad ka baxdo ilaahay afkooye dad barakacyaalaha daadsan baydhaba waa ka daran taha garawa waa ku jirtaa waxaa la rabaa marka ummaddii soomaaliyeed ood u aheedeen madaxda u aheedeen aniga waxaan aaminsanahay haddaanan hadda la daba qabanin xaaladda aan ku jirnahay aaday cariiri u tahay garaadadaydii imaamadaydii ugaasyadaydii iga qaada maanta
qaar ka mid a odayaasha dhaqanka sida ugaasida imaamyada malaaqyada salaadiinta garaadada isimada wabarada boqorada iyo nabadoonada iyo guud ahaan duubabka dhaqanka ee kulan ka qayb galay ayaa sudmo waxa ay kaga mahadceliyeen shaqadan iyagoo sheegay in xaalada dalku ay tahay mid si wada jir ay tahay in wax looga qabto aysana jirin cid lagu hadlaynayo marka waxa weeye horta dadka dagaalada hurinaya iyo dadka ku jira ha loo sheego waxay ka shaqaynayaan inay tahay adduun iyo aakhira seeg inay tahay laga in loo sheego wey midda labaad walaalayaal anuu ra'yigayga waxay tahay maadaama dhib weyn ay dagaalladaasi nagu hayaan oo ayna dumiyeen inaan horta helno hay-ad xallinta khilaafaadka ah u gaarka ah ama haddaad rabto heer wasaaradeed gaarsii ama guddi qaran dheh ama hay-ad maxaanku rahdaay xallinta khilaafaadka dheh oo arrintaasi shaqadeeda iyo wadiifadeeda ay tahay horta in la helo midda labaadna shirarka halkan lagu qaqabto waa wax wanaagsan laakiin meeshii looga baahnaa ma aha
shanta soomaaliyeed aan ku fadhinaa min toban inta iska soo saarno konton qofood oo xul ah oo sulxoo khayr kasta meel kastuu adduunka joogto diyaarad u raaci kara oo tegi garooba tegi kara laascaana tegi kara cergaabo tegi kara baibakool tegi kara jubbooyinka tegi kara meel kas tegi kara horta annagaa iska soo saarno oo dalkan aan u dhimrino dalkaani koofida annaga waaye aqliga annaga waaye yaan dowladda wax ka sugin dadka diriraaya annagaa dhalnay annagaa dowladda dhalnay gabdhaha iyo wiilasha qurxoonayoo siyaasiyiinta horteena fadhinana annagaa dhalnay aan howsha fududayno ee kaalinkeenna aan qaadanno ee yaanan sugin maalin kasta inay wasaarad noo yeerto inta soo libisano hool soo fadhiisano ee meeshaan war fiican aan ka sheegno
war nimanka lacagaa haysta ee ganacsatada iyo siyaasiyiinta lacagaa haysta ee maaliyaddu ay dhulka ka boobay ha ka daayaan dadka ay hubaynayaan shacabka ay hubaynayaan ha ka daayaan kulamada looga hadlayo joojinta colaadaha qabaa'ilka ayaa sii kordhayay maalmihii ugu dambeeyey iyadoo taa beddelkeedana ay inta badan gobollada dalka ka jiraan xiisado colaadeed oo u dhexaysa dad beela ah oo wada dega deegaanada miyiga ah